bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulonka warbaahintu warsan oo isin dhugun sidaasan hamiin kasta markii la kureebo hamiinamada jamaada ee sabtiga hooydaasa hamiinama isniingu iyo talaadaha hooydaayta taariikhdana ka beeganta siddeeda bilo lamaa sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ahaa kulon inusku kooyen laamaha ammaanka koonfur galbeed iyo wasaaradda haweenka koonfur galbeed oo ku dhiyey magaalada baydhabo may kulankaasnan ku hadalay barnaamijka ku dhugunsudi doontaan saasaata weliba barnaamijkan hasiinku gudbii doonee oo ilaahay karaalnagada barakacyaalka magaalada baydhabo oo awaadsho ku badadi warbaahinta magaalada baydhabo barnaamijkaya ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada wala iyo ka cobadayan barakacyaalkaas saasaata weliba barnaamijkan hasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaal saasaata weliba barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagad wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay bilo toddobaad ee sannadkun iyo ha dhammaystiri doonaan dastuurka qabyada ee soomaaliya barnaamijkiia ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagada saasaata weliba barnaamijkan hasiinka gudbii doona intii hawada ka jara guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo farin indiri saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya barnaamijkia kugu dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaarnagda saasaata weliba barnaamijkan hasiinku gudbii doone wararkiinka dambooye magaalada dhuusamareeb ee maamul goboleedka galmudug iyo banaanbax kudhihi magaaladaasi tuhoy barnaamijkia ku dhugunsudi doontaan qodobadaas iyo walaag haniisaayid hoo ilaahay karaalnagda anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele iyo barnaamij insaar intanasiin kula dareersiyahay dhinacsanaadan weliba gacan weyn ku jeysadaay wadaayka almuhandas hilaal hilaal sheekh shuceeb mar kale mar lamaad ha ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta wasan hamiin faylan akhyaaree kolka kale ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka horeeyee barnaamijka hooseen qobada magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geega ka qobsoomay kulan wasaaradda hanraabta koonfur galbeed iyo niskuweerti saraakiisha laamaha ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku mid ahaayeen taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaha booliska qaybta gobolka baay iyo saraakiil kaleeta welina kulankun ku saabsanayay koolanku hadalaa ee askareynta ciyaalka kulankaasi tooy markii ha dhammaaday warbaahinta si wadajiran la hadalina taliyaha booliska qaybta gobolka baay iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo ona sharaxeen kulankun iyo la qaadeen wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo walyaabihii lanku hadalay kulanka saasaatoon walinka dambeyn meeli ku hadalay wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwa faa'iso nuur shariif rahiim geedk waynu sukoynay wasaaradda haweenka iyo shirqobati shirkaasoo ah qayb galeen taliyihii ciidanka qaybta lixdamaad taliyihii degmada nebi sugidda anagoo ah taliyaha qaybta gobolka baay taliyaha qaybta booliiska gobolka baay shirkaasoo lanka hadalaay dhalinyarada oo yaryar oo inti lan askareeyo korn oo qof welba meelaa mas-uuliyadda isu ka saaranta intiisu walkuku goboda way kala qayb galeen shirkan n g oyadii oo dadkii oo meelaa sida intersos oo hay-ado badan ka qayb galeen shirkaas may baan ka hadlaay intii oonay meelaa dhalinyarada lang askareey koran dhalinyaro yaryar oo tumi shan jeer ilaa tumi siyantiin dheer intii lang askareey koran wayba may baan liska afkasay intii oonay meelaa qof kasta oo ciidanka eh dhalinyarada oo yaryar lankii oo dhalinyar oo yaale dhalinyarada ciidanka ka dhex nool antiliweda miila ka hanaaneewya wasaaradda an soo bidi wasaaradda la jeey oo an ka dhex noola koran si warbarasho halaano askartaas an kala qobsana yaa geeka shirkaasaay kolley wasaaradana may dharaayis ciidamada booliiskiyona wasaaradda ciidamada booliiskiyona wasaaradda haweenka dhisa shaqay hayaan ciid iidaana may dharaayis shirkaasi wayha ku bahay wal oo macquule id iidaanan ka farhasagna wasaaradda haweenkana maydhadhaaysa si aanin ka dhiirigeliday nin kuerti id aan ka farhasagna haddii ilaahay maydhadhaaysa waan walka wada shaqay doon yaaka dirbijiifka aan wayska oo sidaanay wasaaradda haweenka intii anay aan soo bid meel oo la kaxanaanay oo wala ka bar nimankan oo binaanka jiifaan ee maydhadhaay lankii oo qof kasta oo dan yar intii wasaaraddiyan qaadan qobata intaasa kulley ka osaana wasiirka wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maanta ay bishu tahay saddexda bishii labaad labada kun iyo labaatanka anigoo ah taliyaha qaybta lixdanaad janaal maxamed sheekh cabdullaahi waxaan ka qayb galnay shir ay isugu noogu yeertay nagu casuuntay wasaaradda haweenka koonfur galbeed ee soomaaliya taas oo looga hadlayay sidii loo protection loogu samayn lahaa dadka ciyaalka ah ama ciyaalka yaryar oo la askaraynayo taasoo qaybta annaga nooga aadan ay tahay in aan ogolaanin inaan askarayno caruurta yaryarkaa ee ka soo jeeda deegaanadan koonfur galbeed oo aanan marna u ogolaanin in la askareeyo taasoo wasaaradda aan kala shaqaynayno inaan la askaraynin caruurta oo shirka oo dhanna lagu go-aansaday layskuna raacay in aan la askaraynin caruurta yaryarka ah ciddii lagu arkana la marsiiyo ciqaabta ay mudan yihiin oo ah inay hareer mareen ciyaalka yaryar oo aan da-dooda gaarin siddeed iyo tobanka in aan la askarayn karin isla markaas loo sameeyo ciyaalka yaryarka protection sidii aqoontooda kor loogu qaadi lahaa xirfada ay ku shaqaystaan loogu abuuri lahaa isla markaas kuwa da-dooda ay kasii yartahay afar iyo tobankana loo geyn lahaa iskuullo free ah oo waxbarasho sida ay u heli lahaayeen taas oo ciyaalka ay u noqonayso dhiirigelin oo loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo dhammaan qaybaha bulshadana ay ka wada qayb qaataan sidaa daraaddeed maanta waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirka noocan oo kale ah taasoo guud ahaanba caruurteenna loogu gargaarayo waxna loogu qabanayo waxaan ku soo dhaweynayaa wasiiradda wasaaradda haweenka ee koonfur galbeed
soomaaliya hay-ado oo ku wada shaqeeyaan dhinaga ciyaalka iyo xuquuqul insaanka geeka iyada aan ka mahadnage shir muhiim ahoo un ku hadalaani askariyeynta ciyaalka markinagad ciyaalka oo shabaabka wadadaaw ciyaalkaun la askariyeeyo ciyaalka oo waqtisho indeerna shaqayaalka culus la dhiiba intaasu ku wada hadalaani runtii boliiska iyo nabad sugidda iyo militariga intaba wayba aha mas-uuliyada ku saaran sida unuuna yoo hoostiyo galaan mar walbo aan baahanye marka may go-aanka deerna inuuna capacity soo dhisano ciidamada intii noo kula shaqeeya si unu dhataan unu tababaro badan suubsano ciyaalkaas markii hooga wadaan meeliyoojeeyano oyo inti xanaanadiyo iyo xaruumo lonla deerna safe house ee lan suubi inti unu deegaankana untalan iyo go-aankana ay bil walba meeting oo deg deg ee unu iska koyno unu kuwada shirno runtii eeda garabnaynku siyaan may mahadaasna le madaxweynigaana madaxweyne cabdicasiis oo mar walba garabnaysiyaa way kale aan mahadnagaane ahaa wasiirka gaashaandhiga oo programkun isuuna lanka usaa hanin anku en focal pointiga southwest ay oo kaas programka una ku shaqeeyahoyn dhinaga ciyaalka e eed iyo eed aan mahadsantiin mahsinka mahadnagay diladanba waqtiga unaniskooyanna insha allah unanis sheegi doono eed aan mahadsantiin thank you
warshada sbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee u maymay waa digeerka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed alo hadda shugri shaaf dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may asa shaakir wayboa warshada isbuunyadan katayda fayla soomaali
olo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti tayadiyo leyin yihiin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaalishaalaysan hindurmo shahaad an hayna iyo isbuunyo shabshal banno an hayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaasha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone anka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxa koobiyay siday orjinaal farmadoobaga anka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob hanka horjeedka warshada hasey dhiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usikiyaale bartamaaga suuq qudaartada xafiiska la maarna mayba usikiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo seddex eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon iyo lix ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan akhyaari barakaciyaalka ka dhaqan xeryaalka barakaca saddex eri oo kumid a afarta eri barakacayaasha ee magaalada baydhabo iyo weliba eedunku awaadeena dalada iyo sheegeen in sigaarlan suubsida haanas olanka tala galay in lakabirada gargaarka lanfidiyow barakaciyaalka ka jiraan xeryaalka barakaca ee magaalada baydhabo saasaatoon weliba baaqindinanga maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha samafalka in walakugawada dhibaatada daladahaasi kay kahayaan sidiiyo sheegeen waanuhana ku mid ah oo warbaahintu warsan la hadalay bismillaahi wey waa haa barnaamijka meeku jaray ha walanu ku hadalaana oo boytiga ee toosna ku hadalaana isla saacadan ma ku hadalahayna hataa ceydhibiyada dhibaatada iyo baahada jarta wal ku xumaa jara wali ku xumaa ceydhibiyadan walalaya dallad oo dhibaato socota ee udur socda ee daacun socda ee welibana ku socdaan dhana maamulka mayla raayo isu aydhibiyadanka korhayaan ku qaadayaan laalush macna daran iyo wal macna daran wal hay-adiyo wadaan iyo iska weelayaan wali lana dallado aydhibiyadan dhabaatay kahaayaan afarta eri ya daraa dhow la magacaawi guddoomiyaha degmada biikola ya magacaawi u n kana saasa ogolyi onood magaalada baydhabo degmaduna roogna ya walina niinweerey wal dalladu lugurow iyo afarta eriya liinweerey iyadoo dhabaatadiio badan baaratin badan lax ka samayay dhinaca dalladaha in liinguduba afar eri liinguduba wali la sameeyey la magacaaway afar eri xaafadaha baydhabo afarta ari afarta xaafadood ka saabsanayeen yallaka jaangooy dukumiindiyaalaad maamulka degmada kubahi iyo mayla raayay saacaduun laku bilaawo afarta eri laynka shaqeeyaa sallaray dadka afarta eri laka magacaawaya kumad aha ana mustafa maxamed abdirama magaaga zahi wali haysta dukumiinta maamulka ha ku bahi oo usaxasahi yahay oo mayla raayay saddex qeybood dukumiinti joogahay maamulka degmada anka horeeya wasaaradda gargaarka gobolka hataa waraaq maamul waraaq b waaye todoba maalmood magaan roogin waraaq kale guddoomiyaha degmada hasaaray borbaleen oo la fidiyow bulshada dhatay laga fidiyow yaan araga mayahan saaray dad weliba ero kora magi unu fiidini shalay lang maamul a dukumiinta hasaaru dakareeta hasaaru halka shaqeeyay isu nafaru mayl araay maalin kadibna la hasaaro waraaq kale waa bulshada udurka jarow oo ka faafow oo humaantis lahaadow oo qabyaalad geliyi korow oo xun iyo ka dhax naqdaa udurkaas bulshada dhatiya wal xungu nidaam maamuleed makafayle wala ku hadalana diidegnaha dalladahaas kadib maalin toddobaad maalin siida dalladaha suubi wal meelitaala ma e wali inta baaqanka diraane maamulka koonfur galbeed dhammaan madaxweynaha koonfur galbeed ansarey oo mudane maxamed cabdicasiis laftagareen an hoosey dadka oo qaadayaan minishiinbide wali intaas baagan indiraane bulshada ka nool barakacyaasha koonfur galbeed ee gobolkan baay ka nool dhibaatooyin badan yeela la kulmi dhibaatadaas wali ku mid eta reer ini qabyaalad meelo ku jirta qabyaalad geeg walha ku tabi haddii qabyaalad walgobadaas sagaalonki ilaa iyo dhatunga qabyaaladan jartay fa'iidilka hela fadi maswiilaka dhalada fadi ama gebiraha ka dhalada fadi tiyadi hayti walna ka dhimadi me walma ninka dhalan walma haninka faa'idna meel raaish ziyaada amis dukaama nu kusubsani male ini hatina ningnaga sagaalonkiina ningnaga oo waana ningnaga maamulkii
namari xeeru degmiyaha namari walwalba ha namari laakiin wal bara lilii dalad lilii horma adheegni ishaa u dheegni laakiin wal maamulkaanu farigalaama mahaan hadda may meelo ku dhiiday inii wal dalada arawla sheeno daladii markii falanqayni dad shaksi ah oo isku familkoo ah wadadaan isku wadadeen walaasho isku wadadeen belidaa la roogo isku qaraabadoy laakiin laakiin inii una nin faragalan faragaligaas oo lakaleey ani ka xukume ani hoostay ka jarta hooba an ha inka biiri irka roobka ogdo bay dhuhi ku guuraasa hinjibaad la nagado la nagado kaamamkii reerkaan intii liisaan shan boqol iyo lixdan kaamka hadaa lakin dibgey boqol iyo labaatan shan lixdan shan toddobaatan shan siyeetan shan la ar mafahne lan isuba barakacahay inay haddana laka dhex ganacsado waa mamnuuc waay ma ogoleyni raalana maka iheyni gudoomiyaha degmadda iyo gudoomiyaha gobolka maamulkun intii qosayto ma in sheegaane unu dallad ma ogoleyni siyeed iyo sagaal sab iyo samaale siyeed iyo sagaal digil iyo mirfle yaa ku koobagna ma ogoleyni dallad ma ogoleyni geena ma ogoleyni hamiingna ma ogoleyni haddina dalladun ibnlor wedoona ma ogoleyni folbataatama maaba ogoleyni wal migi maamul la suubsadaa wal maamulka lukutala muddo maamulkaas qosayto lukula taladaa saawaalo koran la fala roogna waliba ku socodnay aan hadda eriyada oo maslaxaya tawfiiq anagoo ka hadalow gudoomiyaalka iyo dhibyaalka antamoqon inta roogan afjo ka hadalow may ballaynaa waana ku hadalahaynee ini ku hadalnoonna diyaarangaynaa waana kan surognaa maana anku fadheeda doognahe hatana an surognaa eedna anka surognaa wal aan ogolayne wal dalladu la eraw oo laha suubsaday may ballaynaa madaxweyne kollay wadanka adii masala hayta ilaahay ana kiina siibi ini ada mas-uulka nagad mayleenaa walaagun oo cudurkun ah si lahanku waqtishay dhammaaday wal bedeli way fadaane dad badan oo digili marfle inta ka fadheyna anoo warkaha gaabiyaw arrantan oo dalladoogun oo dalladoon shan dalladood reerko ah ilaahay gobsada haddii mas-uulatiin mas-uulnimada war ilaahayda kaweydiyaw haddaad safaylanka dhagantoona wal faaliho sugunka dhagantoona wal aaye ma siin sheegana walaa haddu intu ku dareere musumaasig intaa moodan waraabadadoo ku nagadi walan ogolaadana ma eh walan ogolaada doonana ma eh dalkan dhaborahada iyo maxaa idhahda dhibka yaalla meeshaan in lagu haayo magaaladan dhibka yaalla dulmi badanaa yaalla dulmigaas yaallana kolley ciddii looga caban lahaa marka hore bismillahi waxaa waaye rabbilcaalamiinka looga cabanayaa markaas kadibna waxaa looga cabanaya dadka oo mas-uulka ka ah ummaddan ee aakhira iyo adduunba lagula xisaabtamayo ma ogolin oo maxaa idhahda ma qaadan karno oo walaalayaalow cabasho iyo maxaa idhaha cod buu isku darsanaynaye hanalaga daayo dulmigan ku jira magaala ka jira magaaladan oo ay nagu wadaan nimankan dalladaha afar eriya ka dhisan magaaladan guddoomiyaalay leeyihiin afar xaafadood ay ku salaysan yihiin waxaan nahay guddoomiyaalkii ee dhiibiyada guddoomiyaalkii oo eriyaalka saddex eriya ayaa meeshaan fadhiya maanta hal eriya naga maqan cabashadeedu waxa weeyaan nama qabato dhibkan oo maxaa idhahda ee hadda ka jira magaaladan ama koonfur galbeed ilaahay ka cabsada dadka mas-uuliyiinta u ah dadkan ummaddan oo degan magaaladan oo maxaa idhahda u naxa ummaddiina u naxa oo dadka masaakiinta ka naxa oo degan magaaladan oo ee dhibiyaalka ku nool oo amnigooda aanu sugnayn oo xaaladooda ilaahay ogyahay oo beerahoodii maxaa idhahda abaarsadeen amba ayaxu cunay ilaahay ka cabsada oo laydinkula xisaabtamayaaye u fiirsada oo qabyaalada iyo hala iska daaya maxaa dhaa masuq maasaq masuq maasaq baa yaalla magaaladan waa aragna dhib badan baa yaalla taasi waxay u dhigmaysaana ninkii soomaaliyeed oo saasoo kale loo ciilo ee yidhi wuxuu yidhi ninkaas wuxuu yidhi curud waalidkii caawiye ciil tiraan ahay mar kalena carcer mar kalena wuxuu yidhi waxaan ahay marna caaqinkaaraha qabo caasiyaan ahay cari qaban in haystaan ciidda maamulo halkan cagaha sarana anaa laygu ciilaay anaa laga dhaafay ciil waa waxyaalo qaar dadnimo maaha qof adigoo kale ah oo maxaa idhahda waxba ku dheerayn oo kaa fiicnayn oo e d b le isagaba ah inuu maxaa yidhahda hoos tago oo intaana ummada hoos tagto oo maxaa yidhaahday magaaladan degan oo edhibiyaala oo masaakiin ah oo dumar iyo caruura oo maata ah oo waayeele nama qabato mana ogolin mana yeeli doono
saxaab digital printing service san aranti seerusgoo badan sifidio lankasowa saansade dege saxaab digital printing service yeena saasi latowa sanaadiya lan aragya war subanku sheege isaan idaawacaad saafe elambogi suubinay war ha kulmi saxaab digital printing service hadda saflanka jaro sababtana ma etan madbacad salshaw saxaab digital printing service faa'iidaha saa'idi ii horumarnan saa magaadiyo allow sahal madbacadu shirkadda daawacaadda guud ee saxaab showlama e shirinlika geedow shaarac tooyaalu bulshooda linka adeegow sanaaluhuwa sanuud yara suurad daawacad lambogi surunka linka seedawa saanta jeeg shirkadda daawacaadda guud ee saxaab amaan yasahi saluugi beentisu saxaab digital printing service noocyada daawacadda saxaab siin qobadaasa bulshay may ku mid aha boorarka munaasabado xaflado iyo aroose istiikarada kaararka iyo aydhakaarada boonooyinka daawacadda buugaagta sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyaw koofiya iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacadda boorarka dhaganka sada geedo iyo hoolaa alaabta hidooyinka dhaganka saxaab digital printing service walayeeda qabadaa waa silax ka koobo kor ma'ee saanta jeeha arag شركة الطابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة صحاب ديجيتال برينتينج سيرفيس may bakiyaane دبقة سرطلن قرضو جيري تاور wali faahfaahintaas dheh كل هرير kooro shalay إبرلي هالسد سيتين إساقال تضواتن إيكو تمي أفر eberli halsado siyaati isagaal toddobaatii kow tuma ishan أم إبرلي هالشان أفرتن أفرتن صدون إشان ama lambarkanka damboy oo ah eberli halshan siyaatan labaati isagaal afartii sagaal أم إيميلك صحاب برينتينج at gmail dot com هذا ببلشو بلنتين دا وعاد ما يبوا saxaab saxaab ديجيتال ديجيتال printing printing سيرفيس سيرفيس
barnaamijkan qaybo sheedhax iyo dhugunsadaay tan akhyaari kulan iyo ha agaasintay wasaaradda dastuurka dowladda federaalk soomaaliya oo lanka hadalaay sidii lanqab iyo tiro lahay dastuurka soomaaliya oo la kuwada in la dhammaystiro sannad kun lamada kun iyo labaatanka qodobada dastuurka qabyada ku ah walina wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalk soomaaliya uuse sheegay in wasaaradda qorshe sheegtay in la dhammaystiro dastuurka soomaaliya bilo julaayo ee sannad kun
waanu la yeelanayno een, hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka ah oo noo socon doona muddada eh, labada wiig ee soo socda Eh, kulamadaas oo aan wasaarad walba iyo hay-ad walba kula kulmi doono ayaa waxaanu eh, kusoo dhiraandhirinaynaa aragtiyaha kala duwan eh, khaasatan marka la eego xagga dibigista dastuurka mawduucyada kala duwan aanu ka hadlina waxaa ka mid ah awood qaybsiga iyo iyo iyo iyo jaangooynta doorarka kala duwan ee ay kala yeelanayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ahamiyadda kulankan marka ay leeyihiin waxa weeye in la helo aragti wada socota oo dowladda federaalku ay leedahay markay noqoto xagga siyaasadaha kala duwan ee maamulka iyo maaraynta ee howlaha qaranka Ee, waxaanu ku rajo weynahay ee, shaqooyin wacan oo soo qabsano ilaa iyo hadda sida shaqada laga soo qabtay ee, hanaanka cadaaladda shaqada laga soo qabtay hanaanka bilayska ee, shaqooyin ballaaran oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ka soo qabatay ee, awood wadaagga iyo howlahaas oo dhan inta aanu isla meel dhigno in kabacdi aanu safarro u bixi doono aanu maamul goboleedyada ku tegi doono oo iina la wadaagi doono afkaarta iyo iyo iyo iyo iyo mabaadiida asaasiga ee la rabo dastuurka inay galaan iyana ay wax naga odhan doonaan bacdina madaxda qaranku halka intay ka wada xaajoogto ay kusoo idlaan doonto arrinta dibeegisa dastuurka oo in muddo ah dadka soomaaliyeed ay ka dhul sugayeen markaa shaqo ballaaran baa noo socota oo waxtar leh oo aan hay-ad walba oo dowladda ah eh, maaya- maadaama eh, hay-adaha eh, wasaaraduhu ay nooga aqoon row yihiin arrimaha ay maalin walba gacanta ku hayaan iyagu inaanu taladoodana dhegaysanano baan rabnaa oo dalkan barnaamijkiisa awood qaybsiga iyo federaaleynta la taaqogeliyo oo la isla meel dhigo sida loo maamulayo een, shaqo walba oo dowladdu ay hayso iyo doorarka ay kala qaadanayaan wasaaradda federaalka ama hay-adda federaalka ah iyo hay-adaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah awoodaha qaar waxay noqon doonaan awoodo sida haddaba dastuurka uu cayimayo ay dowladda federaalku khaas u lahaan doonto sida difaaca arrimaha aviationka oo kale arrimaha cilaaqaadka arrimaha dibadda oo kale arrimaha la xidhiira immigrationka iyo howlaha socdaalka waa howlo u khaasa dowladaha federaalka ah awoodo kale baa jiri doona oo hirgelintooda iyo taarbagelintooda ay dowladaha xubinta ka iyo dowladda federaalku qaban doonaan adeegyada bulshada ayaa ka mid ah daryeelka bulshada ayaa ka mid ah arrinta dabdiyaada iyo environmentka maa laga hadlayo kale labada heer bay ka wada shaqeynayaan marka awooduhu waxay u kala bixi doonaan kuwo khaas u noqonaya dowladda federaalka kuwa la wadaagayo laga wada shaqeynayo oo oo by nature ba caynkaasa xaaladoodu saa tahay iyo kuwo khaas u noqonaya maamul maamul goboleedyada marka waa halka ugu cudi dastuurka ayaanu diiradda saaraynaa insha allahu tacaala waxaa soo daraalina waxay isugu soo idlaan doonaan dhowaan inaanu qaban doono bambax golaha wasiirada ah bambaxaas oo khaasatan dastuurka iyo dibeegistiisa lagu eegayo sida ra-iisul wasaaruhu uu naamray bambaxa marka markaa la qabto aragti dheelitiran oo cilmi ku dhisan oo golaha wasiirada uu wada xambaarsan yahay baa ka soo baxaysa kabacdina wada xaajoodkii iyo soo dhammaystirkii dastuurka ee lala geliyey maamul goboleedyada iyo danayaasha kala duwan ayaa iyana halka ah ku soo idlan doonta waxaa kaloo barnaamijyadan farsamada ah kulamadan oo kulamo farsamo oo shaqo barbar socda wacyigelinta bulshada oo sida aad ogtihiin shalay iyo daraab ah aan wax ka qabanaynay waxaa iyana barbar socon doona la tashiyo gobolada aan kula tegino oo aanan dowladaha iyo hay-adaha dawliga uun lasoo tashanayno iyo hogaankeyga aanu bulshaweynta ku dhaqan deegaanada soomaalida lasoo tashan doono hawshaas ayaan markaa maanta halkan u joognaa waa mahadsantihiin annaga talada waxaa noogu jirta julaay bisha julaay inaanu soo dhammaystirno kabacdina baarlamanku ay halkaa kasii wado halkaas ayaa marka arti dadweyne uu ka ari doona marka baarlamanku ay ka baaran degto
intii bagaale adduunyadu caafimaadka anku horeeye ogaada
maangay medical center magamaskiin mayka eh maalmowladeegaba maankay medical centera koy isbitaal muhiim ee koy malab saafe e lang aragaw malaalo macaamayo maygaal lang aragawna muhi soorma kaamaw maankay medical center isbitaal moodadii inka damboysii eh galabshay laama meriyaa daawadiis maashaaillah ewa migal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center maliil mawlaaga aafiyay ilow way moodba anfuune marle la daawayawlay eh maankay medical center ankoey migali bilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen maankay medical center maankay medical center way basiin haaye ditoor cudurada guud daawayowso walshileedislay lahandoorey allahanka jeegi kaala migal ibilaan daawayowsho takasusey alle indeeshi bulshoy hadeera kooya maankay medical center maankay medical center way ba kale jiyarsiinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inkadambooyin ah lakooka baaraw dhammaan dhiigag ii dheecaanada dadka sida dhiicaanka dhalmalaanta meelka io dalaanta dheecaamada laku ogaadaw burooyinka dhuunto galaayan buursteetada kaadamaran giiraw iyo baaritaanka lamaad lan isguursadan fadaayan sida ditoorka cudurada guud ahaan kombyuutar oo usuun cudurada guud awaa meelo diyaarsiinka ah iyo weliba ortorosom oo eekii uurka jarta baaraay farmashi durdur e daawo ayo nooc laku helaw daawooyinsheena laku salsheeni turki u k iyo masar yo meelo diyaarsiinka ah bulshoy hadeera kooyaa Monkey Medical Center.
barnaamijkan qaybasha dambiyaas lideerna ciyaaray dhinaca magaalada dhuusmareeb hoon gudubna magaalada dhuusmareeb oo lamada weyne leh weliba geega ku dhiyey banaanbax iyo hanaska baxeen waxaana ka mid ah bulshada ka dhaqan magaaladaasi dhuusamareeb banaanbaxaas oo iyo ka taageeraayeen madaweynaga cusuban ee dowlad goboleedka galmudug oo shalayl ka dooraday magaaladaasi dhuusamareeb welina bulshada banaanbaxaas iyo sheegana in iyo taageersiyin madaweynaga shalayl ka dooraday magaalada dhuusamareeb saas haatan weliba iyo baaq andiranga mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya in la xaliyo khilaafaadka ku jira magaalada dhuusamareeb saas haatow weliba banaanbaxun qayb ku haya haana ku mid eh wasiiradii hore ee maamul goboleedka galmudug oo banaanbaxun iyana ku hadaleen iyo weliba ay sheegeen inay taageersiinin madawiinaga shalayla ka dooraday magaaladaas dhuusamareeb horta waxaan taageeraynaa oon si buuxda oo aan gambad lahayn oon kala warwareeg lahayn oon u taageeraynaa madaxweynaha cusub ee galmudug u dhashay iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka guddoonka baarlamaanka soomaaliyeed ee galmudug waxaa kaloon maaragta taageeraynaa beesha caalamka oonna taageertay barkee amaan haddii aad gasho waxaa la rabaa in lagu ninkii kuu gala inaad u guddo beesha caalamka ayaan taageeraynaa oo annagana taageertay kadib markay aragtay dadka galmudug inay dadaalayaan oo ay rabaan dawlad inay rabaan markay aragtay waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan soo dhowaynaynaa ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan soo dhowaynaynaa caalamka adduunyada inta joogta oo ku faraxday dawladnimada ka dhacday galmudug ayaan soo dhowaynaynaa waxaan soo dhowaynaynaa reer galmudug meel ay joogaanba reer galmudug aan soo dhowaynaynaa waxaan ugu horrayn hambalyo iyo salaan iyo bogaadin u dirayaa madaxda cusub ee galmudug oo ugu horreeyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor madaxweyne ku-xigeenka galmudug acli daahir ciid gudoomiyaha baarlamaanka doctor maxamed nuur gacal gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug cabdulaahi xibsi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka ee baarlamaanka maamul goboleedka galmudug faadime amiira fande shantoodaba anaa hambalyaha wada u marinaya waxaa mar kale qadariya qiimeyn u sugnaatay shacabweynaha galmudug gaar ahaan caasimada dhuusamareeb oo maanta anbabaxan iyo bogaadintan iyo hambalyayntan u wada shacabweyno ee madaxdooda galmudug annaga haddaanay dhallinyaradii galmudug waxaan garab taagannahay madaxdeena galmudug waxaan uga soo hayaanay guryadeennii muddo toddoba bilood annagoo ku sugnayn caasimadda waxaan u joogna waxay ahayd inaan galmudug wax ka dhisanno si annagana berri naloola dhiso inaan galmudug nalooga sheekayn dhismaheeda annagu aan goobjoog ku noqonno waxaan halkaan bogaadin iyo hambalyo uga dirayaa madaxweynaha qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaarihiisa xasan cali khayre wasiirka arrimaha gudaha sabriye iyo in allaali intii saamayn ku lahayd in galmudug ay maanta halkaan imaato waxaa mar kale bogaadin iyo ammaan u sugnaatay shacabweynaha galmudug oo runtii muujiyey dareenkooda oo aan qarin say u taageerayaan dowladooda xaqa oo la doortay madaxweyne maxamed cabdi maxamed cabdikaariyo qoorqoor ayaan soo dhowaynaynaa waxaan soo dhowaynaynaa oon u soo dhowaynaynaa bulshada reer galmudug waxay ka daashay in badan afar sano oo mugdi ayay soo martay waxaan leenahay afar sano oo iftiin ah oon la tartanno dadka nala midka ah ama deegaanada nala midka ah dowlad goboleedyada kale waa in aan galnaa ilaahayna ha kugu guuleeyo madaxweynenimada waxaan kaloo leenahay ha lala shaqeeyo annagu waxaan la shaqaynaynaa mar hore iyo mar dambaba shacabka reer galmudug haddii aan nahay haweenka reer galmudug waxaan la shaqaynaynaa saqiir iyo kabiir in aan la shaqayno dowladda xaqa ah oo cadaaladda dowladnimaana deeqda dowladnimo haddii wixii lagu waayana wax ay tarayaan ooma arko dowladnimaana deeqda waxaan u hambalyaynaynaa meel kasta oo taageertay sida safiirka maraykanka oo kale oo taageeray dowladda galmudug ee la doortay shalay waxaan leenahay meel walba oona taageerta waan taageeraynaa haddaan nahay shacabka reer galmudug gacan hor iyo hoos waxaan sheegaynaa in aan la shaqaynayno dawladda haddii allah awoodda la oggolaado inaan la shaqaynayno si ay shacabkeennu sare ugu kacaan waxbarasho u helaan caafimaad u helaan horumar u helaan cadaalad u helaan cadaaladii ayaa naga luntay mugdi baan galnay waxaan u baahannahay in aan mugdiga uga baxno waxaan u malaynaynaa dhowaan bil laba saddex bilood gudahood in mashaariicdii gobolkan iyo deegaanada galmudug oo dhan u bilaaban doonto dhuusamareebna laga arki doono isbeddel dhaba hadday tahay waddo hadday tahay xaafisyo hadday tahay waddooyin iyo dhammaan arrimaha arrimaha bulshada la yidhaahdo sidaa la ajligeed ciidan ayadu inay waxayn ka qaada maahana waxay ku soo kordhinayn inay wakhtigiina dhumiso waa aad iyo aad ay dhibaato u tahay ha laga soo laabto waddadii lagu dhumay oo qodxaha badneed ha la aado waddada dawladnimada wakhtigaa kooban aad iyo aad aa u mahadsan tihiin shirku iyo xafladda ajendahoodu waa sidaa waa ka mahad celinayaa xaqiiqda qorraxda fadhisaan iyo kulaylka soo dhowaada soo dhowaada waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadkii reer galmudug oo salaadiinta iyo culummada iyo dhallinyarada oyaasha iskugu jiray oo sideed bilood fadhiyey dhuusamareeb inay dhisaan dawlad si dadkan uga baxaan dhibaatada iyo tafaaruqa waxaan leenahay ilaahay maad idinka gaarto midhihiinnii iyo dawladdan dhisteen waa haynaa waana idin abaal guli doonaa annagoo wax wada dhisanay haddana khaasatan dhuusareeb hiilkaa oy liseen aad aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la qabnaa odayaasha dhaqanka iyo ee, qaybaha bulshada sida ay u soo dhoweeyeen oo ugu mahad celiyeen ee, beesha caalamka saaxiibada beesha caalamka oo taageeray dowladda galmudug runtii oona hogaamiyo maraykanka safiirka maraykanka iyo momoto waa u mahad celinaynaa waxaase nasiib darro ah runtii inaan hadlama rabin hadalkana igu qasbay siyaasiyiin reer galmudug ah inay maantay ku fakarayaan ee, danahooda qaaska ayagoo fiirinaya inay ku colaadiyaan safiirka maraykanka maxaa dowladda galmudug u taageertay arrintaasu runtii waa arrin aan mudnayn aysanna reer galmudug ka filaynin siyaasiyiintooda waa inay noo kala soocan tahay dagaalka aan u qabno shakhsiyaadka ama aan u qabno ama jalanjiga iyo ishaysiga siyaasadeed oo dadka nagala dhexeeya iyo danta galmudug waa inay noo kala waa inay noo kala soocan tahay waxaan idiin caddaynaa runtii ee mashaariicda hadda miiska saaran oo la fulinaah oo dhismayaasha wasaaradaha iyo madaxtooyadu ay ku jiraan oo haddaba in la bilaabo keliya la sugaa ayaa magaaladan ee ka badan
ee ka soo qayb galay bannaanbaxan nabadeed ee ay shucuurtooda ku muujinayaan oo ay ku soo dhowaynayaan madaxweynaha shala la doortay axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenkii saciid ee waxaan leeyahay dadweyne aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ee nuuc kastoo tihiin dhallinyarada haweenka ardayda culummada khiyaarta haydoodayaalka wasiirrada xildhibaanada iyo cid kasta oo meeshan joogta waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin iyo ciidamada amniga sugaaya intaba intaas ka bacdi ee, maanta waxaanu halkaan iskugu nimid inaannu soo dhowayno ee, oonu hambalyayno ee, guusha axmed cabdikaariyo qoorqoor ee, doorashadii shalay uu ka soo hooyey waxaan leenahay mudan ee, madaxweyne ku soo dhowow ee, dadka reer cadaada waa ku soo dhowaynayaan dadka reer cadaada waa ku hambalyaynayaan ee, waxaanan rajaynaynaa inaa adiguna noqon doonto kii ka soo baxa ee, waxaan ku hadlaynaa shucuubta halkaan taagan afkoodaan ku hadlaynaa ee, ayagaan ka turjumaynaa ee dadkan waxay diyaar u yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan ee adigana waxaa lagaa rabaa dee maanta mas-uuliyad baa qoorta kuugu jirta ee ammaane ayaad xambaartay ammaanadaas inaad xafidana waa lagaa rabaa inaad ummadda isku keentana waa lagaa rabaa mideeye inaad noqotona waa lagaa rabaa waxaan rajaynahayaa marka inuu kii anficay kii anfacay inuu yahay kii anfacay inuu yahay axmed qoorqoor inuu yahay aan rajaynayaa waxaan uga fadhinaa inuu inuu anfaco dalkiisa iyo dadkiisa inuu anfaco madaxweynihii isu keenay reer galmudug inuu noqdaan rajaynaynaa
waxaan kaa rajaynaynaa galmudug taagtaag badan baa ka jira kii mideeya inaad noqotaan kaa rajaynaynaa mideeyo noqo mideeyo noqo xaggee ku jiri jiray kan in la yidhaahdaan u malaynayo haddii alla yidhaha intaasaan kaa rajaynaynaa waxaan soo dhowaynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa maada axmed cabdi kaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadooda dictor maxamed nuud gacal ayaan soo dhowaynayaa maamulka cusub dhammaantood ayaan soo dhowaynayaa cadaado oo la yidhi qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka soo dhowow axmed qoorqoor waa nin muwaadina oo deegaanka u dhashay oo ka soo shaqeeyey oo deggan wuxuu ahamiyad gaara u leeyahay galmudug inuu qabto aadaan ugu faraxsannahay waana u hambalyaynaynaa baarlamaanka galmudug balyo iyo bogaadin uga dirhayaa madaxweynaha axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa ayaan hambalyo bogaadin u dirayaa waxaan leeyahay soo dhowow madaxweyne madaxweyne soo dhowow galmudug ku soo dhowow waxay kaaga baahan tahay inaad badbaadisid khilaaf dambe galmudug in loo celiyo diyaar uma aha idinla wadaagno waxaan si buuxda u soo dhowaynaynaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo madaxweyne ku-xigeenka master ciid labada ninba waxaan aaminsanahay inay yihiin laba nin oo xogogaal u ah dadka reer galmudug waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa qoorqoorasha ciid waxaan ku soo dhowaynaynaa in galmudug doorta loo doortay
guud ahaan akhyaare barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo siina darisana maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinac sanaadana gacan weyn ku jeysada almuhandes bilaal hilaal sheekh shaab tan iyo markale intii ku kulmi doon waliba siinkugu tabaanay sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu